xidhiidhka dalka ruushka iyo wadamada midooda yurub in muddo ahba wuu sii xumaanayay madaxweyne putin ma xiiseeyaan madaxda midoogu waxaanay u arkaan in khilaafka labada dhinac ka aloosan isagu mas-uul ka yahay hadday noqoto arrimaha ukraine weerarada dhinaca helista xogta internetka khalkhalgelinta kombyuutarada shirkadaha ay leeyihiin reer yurub iyo weliba loku yeelashada qaar ka mida doorashooyinka ka dhaca wadamada reer galbeedka waa qaar ka mid ah eedeymaha cirka isku shareeray ee keenay kala fogaanshaha labada dhinac waxaa iminka xaaladda sii kiciyay wadamada yurub oo ka joojiyey shirkadda diyaaradaha dalka belarus maamulo inay hawadooda soo galaan moscow oo ay saaxiibo yihiin belarusna kadib waxa ay diiday in diyaaradaha ku soo foole ruushka in khadka hawada ay soo raacaan laga leexiyo hawada belarus taasina ay keentay in diyaarado badani hakiyaan duulimaadyadoodii diyaaradaha waxaa ka mid ahaa diyaarad laga leeyahay austriya oo ka iman lahayd viana iyo mid kasoo kicitimi lahayd baris oo shirkada diyaaradaha ee air france ay leedahay ula soo jeeday magaalada moscow wasaaradda duulista iyo hawada ee ruushka ayaa xilligii ku habboonaa aan siinin ogolaanshaha duulimaadkii ay diyaaradaha luftaansa ku iman lahaayeen ruushka iyadoo ay diyaaradahaasina ku baaqdeen jarmalka sida wasaaradda duulimaadyada jarmalku sheegtay qoraal ay wasaaraddu soo saartay ayaa lagu sheegay inaanu jarmalku bixin doonin ogolaansho ay diyaaradaha ruushka ku yimaadaan jarmalka ilaa inta ruushkuna ogolaanshahaasi uu la maqan yahay afhayeen hadlay laanta hawada ee wasaaradda gaadiidka jarmalka ayaa sheegay in marka ay moscow ogolaato diyaaradaha jarmalku inay iyaguna ogolaan doonaan kuwooda wakaalada badbaadada duulista iyo hawada ee midooda yurub ayaa arbacadii ugu baaqday mas-uuliyiinta midooda yurub inay u sheegaan howlwadeenadooda diyaaradaha inaan loo ogolayn inay galaan hawada belarus ilaa laga yimaado howlo ammaan ah oo laga fursan waayo in la fuliyo mooyaane cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london